asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeennimo ee redio dalsan qaramada midoobay oo dalab cusub hordhigtay hogaamiyayaasha soomaalida askar ka tirsan ciidamada dowladda oo goordhow lagu dilay muqdisho wasaaradda gaashaandhigga iyo kusimaha safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo ka shiray arrimaha amniga eedaysanayaal loo haysto dilka sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee garowe oo gacanta lagu dhigay qodobada wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan laba boqol oo qof oo lagu dilay gobolka samfara ee ku yaalla waqooyi galbeed ee nigeria
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahayn qodobadii ugu waaweynaa warka habeennimo ee redio dalsan waa tobanka bisha koowaad sanadka laba kun laba iyo labaatan ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan qaramada midoobay ayaa waxa ay dalab cusub hordhigtay hogaamiyaasha dhinacyada soomaalida ibraahim waxaa warkan faahfaahinaya julle shaakir
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay heshiiska cusub ee shalay magaalada muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo go-aano ka soo saaray xaaladda dalka qaramada midoobey ayaa bogaadisay qodobada ay soo saareen ra-iisul wasaare roble madaxda dowlad goboleedada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kadib shirkoodii kaga socday magaalada muqdisho qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiim ay tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro wakhtiga cusub ee la qabtay si loogu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aamadan si loo gaaro natiijo la aamini karo wakhtiga cusub ee la qabtay ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya sidoo kale qaramada midoobey ayaa ugu baaqday madaxda dowlad goboleedada dalka inay diiradda saaraan hufnaanta doorashada si ay u noqoto mid lagu kalsoonaan karo waxaoo kale qaramada midoobey shaaca ay ka qaaday in loo baahan yahay in hogaamiyeyaasha soomaalida ay sii wadaan wadashaqayntooda wadajirka ah islamarkaana ay ka fogaadaan wax kasta oo keenaya khilaaf hor leh ama ugu sii daraya xiisadda taagan hadalka qaramada midoobey ka soo baxay oo si dhow ula socota xaaladda cakirin ee dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay magaalada muqdisho lagu soo xiray shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu go'aamiyey in doorashadan lagu soo gebagabeeyo muddo afartan cisho gudahooda doorashooyinka kala duwan ee dalka ayaa muran fara badan hareeyey qaarkood ayaana dibudhac ku yimid jadwaladii guddiga doorashooyinka ay soo saareen ayaana wakhtigii loo aseeyey wakhti aan ahayn la qabtay haddase waxaa la filayaa in doorashadu ay noqoto mid sii socota
askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa goordhow lagu dilay magaalada muqdisho warkana cabdinaasir al cadaala ayaa faahfaahinaya
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya askar ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu dilay qeybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wararka aynu helnay ayaa sheegaya in dilku ka dhacay agaarka hotel shama waxaana loo geystay dilka laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah oo ka agdhowaay halka dilku ka dhacay kaasi oo dhacay maanta duhurnimadii dilka ayaa waxaa fuliyey dablay hubaysan kuwaasi oo la sheegay inay goobta isaga baxsadeen dilka kadiba waxaana la sheegay in labada askari ee dilka loo geystay si weyn looga garanayay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha falka ka dhacay suuqa bakaaraha ee dilka ah loona geystay ciidanka dowladda ayaa waxaa sidoo kale ka soo baxaya warar kale oo ku aadan dilkaasi iyadoona goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya kuwaasi oo sameeyey howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi loo geystay labada askari ee ka tirsanaa ciidanka dowladda weli lama shaa weli lama shaacin cidda loo soo qabtay dilkaasi sidoo kale laamaha amniga gobolkani banaadir wax warar ah kama soo saarin dilkaasi ka dhacay maantaya magaalada muqdisho
cabdinaasir mahadsanid wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya iyo kusimaha safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa ay ka shireen arrimaha amniga warkana waxaa faahfaahinaya wariye deefo
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa maanta waxa uu markaas kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayagoona dhinacyadu ay ku hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan dhinacyada ciidamada qalabka sida iyo sida markaas loo xoojin lahaa sida ay uga bixi lahaayeen arrimaha ku saabsan siyaasadda soomaaliya ayna ugu madax banaan laha markaas ay madax banaani u heli lahaayeen wasiirka ayaana kulan la qaatay kusmaha safaaradda maraykanka colin iyo saraakiil ka tirsan safaaradda maraykanka waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan horumarinta ciidamada xooga dalka iyo la dagaalanka al-shabaab wasiirka iyo saraakiisha safaaradda ayaa hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay horumarinta ciidanka iyo in ciidamada soomaaliya ahamiyad gaara la siiyo si amniga guud ee dalka lagu wareejo labada dhinac ayaana sidoo kale waxa ay isla garteen in ciidamada laga markaasi fogeeyo kumilanka siyaasadda xoogana la saaro sidii ay markaasi ay ugula dagaalami lahaayeen waxa ugu yeereen argagixisada ugu dambeyntii wuxuu wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ugu mahadceliyey dowladda maraykanka iyo midooda yurub sida ay u garab taagan yihiin dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo dhowaan xilkaas loo magacaabay ayaa wuxa uu bilaabay dardeergelinta arrimaha ku saabsan wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiinta kale ee shay uu la kulmayo si markaasi uu dhegeysto talooyinka iyo markaasi in ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan ay ka fogadaan kumadanka arrimaha siyaasadda ee soomaaliya xilli madaxda ugu sareysa dalka uu ka dhexeeyo khilaaf iyo markaasi isla qabsi la xiriiraha murunka ka dhashay doorashada soomaaliya
eedaysanayaal loo haysto oo dilkii sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee garowe ayaa gacanta lagu soo dhigay mar kale cabdinaasir alcadaala
taliska ciidamada booliiska gobolka nugaal ayaa gacanta ku soo dhigay dad looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee caasimadda garowe dadka lasoo qabtay oo ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa ilaa iyo afar qofa oo saddex dumar ay tahay kuwaasi oo ku eedeysan dilka cabdikaafi cabdixaafid oo ahay sarkaal ka tirsanaay dowladda hoose ee caasimadda garoowe ee maamulka puntland waxaana dilkiis u dhacay xalay sida booliisku ay sheegeen ciidamada booliiska oo kaashanaya kuwa sirdoonka ayaa xalaya markii falku u dhacay waxa ay gudaha magaalada ka sameeyeen howlgallo lagu baadigoobayo dadka ka dambeeyey dilka marxuumka oo xilligaasi goobta isaga baxsaday markay dilka geysteen baaritaano dheer kadib waxaa ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaasha ka dambeeyey cabdikaafi waa eedan baaritaano dheer kadib waxa ay gacanta ku soo dhigeen ciidanku cabdikaafi ibraahim aadan iyo sidoo kale saddex dumar ah oo ku eedeysan dilkaasi loo geystay marxuumka taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal gaashaalna sare xuseen cali maxamed ayaa u mahad celiyey ciidanka booliiska iyo sidoo kale kuwa sirdoonka iyo dadka shacabka ah oo sheegay inay gacan ka siiyeen siday usoo qaban lahaayeen dadkaasi eedeysanayaasha ah taliyaha qeybta booliiska ayaa sheegay in cid weliba oo falkan geysatay aysan marnabo ka baxsan doonin ciidanka ammaanka waxa uuna bulshada uga mahad celiyey sida ay ciidamadu uga shaqeeyeen sidii gacanta lagu soo dhigi lahay dadkaasi ku eedeysan in ay ka dambeeyeen dilka loo geystay sarkaalkaasi ka tirsanaaya ciidanka maamulka puntland
mahadsanid cabdinaasir intaasina waxaa ku dhan warkii habeennimo ah oo aad kala socoteen radio dalsan dhegaystayaal qofkii warkan aan dhegaysanna waxa ay dib dambe uga dhagaysan kartaa si maqal iyo qoraalba ah aaladda internetka bogga aan ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel